muddo dheer iyo dhallinyarada soomaaliyeed haysta shaqayara inkastoo maraaxiil shirgadisan iyo hamartii balse weli madeerna meelii baahida shaqayaraanta lagu gubahan lahaaye maadaama maamulada dalkiyo ku guul daraysteena inay abuurana fursadaha shaqada ka heli lahaayeen dhallinyarada weliba ay ku mid ayna bulshada han saameyntanka badan la kulmeen shaqalaanta iyo oona malaayiin dhallinyaro ah dalka iskugu tahriibeen haanshoon iyo nagadena hano nololo kudhianga oo derbiyada isku fadhiyaan miile qaarshona siyaabo shalgadisin lan adeegsidii hano ku mid ay dhallinyarada magaalada baydhabo iyo walibayo sheegana inay unbaa hinti shaqo abuur xoogin lan sameeya waana la siiyey fursadaha shaqo ee hadda dalka ku jara iyo una sheegeen in shaqala-aanta iyo saameynku weelati nololyo saa dartii inanka baaqeen maamulka koonfur galbeed inay lukooyana hal abuur dhallinyarada shaqo lanka abuurowa shaqalaanta magaalada waa waliba mid eed andoran haddii unaan dhallinyarada waa dhallinyarada iyadee siid zaa'id ee jar waa waliba arag hore kala taliyay dhallinyarada waa intii meelraay is tahriib iyo meelraay meeliyoshiidku kuba hadlaayaan iyo markaasiyta isku aadaan sababtoo ee markada fiilida magaalada baydhabo waa dhallinyarada zaa'ida shiidan haysada waliba lakugubaa kore yani intiyo tahriiban ama dalka yani meel kalan ku tabaan haa si kala hata lakugubaa kore male sababtoo ee dhallinyaradii walbarati walbarada hayta waa unugu waay anaata dhallinyarada oo waliba kumad ahaa magaalada walkabaradaas saasoo kale dugsaraa ka dhamayti yani jarto gebi ahaanba waa meel shaqo ku halaas male meel kasta qabiil iyo ay alinkii awkay iyo shaqo samale la iska siyaay magaalada shiidka ku jar way geeka boqolkiiba boqol erlaa shiidkase walinku baakore inta xirfadiyaalka badadan umada isku duwanaadan qabyaalada isku dhaaf geeg madanka qabiila ka dhisinya ay ati ay ati linas erna saasalinku baakor shiid iyo laasi emelku ay dadka dhow magaalo kasta baydhawlay beeta erlaa intoo magaalada isku furaas wadan dodi wadan dad magnaado wallahi dhalinyar tahriyo soo beerlaa wadanka nuuga isku sawra salay may haado doon kullayreed bakaar ilaahay ruum laleeri marle isku furaas bilad insha allah shaqalaanta magaalada ku jirta horta inkastoo hadda soomaaliya dhanka soo walaayar shaqalaanta may baa xirfadooyin qof lankaada iskuulka dhammaay walaalfaday xirfad weydiiyey xirfadooyinkus weydiiyo mayba kumid ee timajara oo kale bajaaj kor oo kale ayaa miisku walaayar dhaxfurud kor oo kale shaqooyin badan ma banaawo inti dalka ku taariiban ma taariib hadda ada seeta ma leeraayo baalkii liibi see taariirtu jarta aragti sacuudi laakiyo and then mayba laa dhalinyaro tahriib iyo meelalasan roorasa magaalada tin araysa ku shaqaysa mayba hooyo aabbi iyo waalidii tin maadaama ay jirto xirfad la'aan ama shaqalaan ay jirto maanta adduunku wuxuu noqday waa technology haddii maanta qofku iska dhaadheeyo aniga wax ma baran taasna waa kaskuus balse waxay u baahan tahay xirfad waxaa jirto adiga waa baran kartid sida social media oo kaleeto graphic design oo kaleeto video editanka oo kaleeto iyo technology sidoo kale facebook waxyaalahaas oo dhan xirfad a jirto qof kasta wuxuu u baahan yahay inuu xirfad yaroo noloshiisu ku maarayn karo uu barto muddo bil ah laba bilood saddex bilood hadduu geliyo isbeddel fiican uu ka samayn karaa kolley anu waxaan isdhihi karaa shaqola'aanta magaalada ka jirta waxaan dhihi karaa waa arrin aad u baahan tahay dowladda in jaangoyso oo qorshe ay ka samayso baagamuundo markii la yidhaahdo waxay u badan tahay dadka wax soo bartay dhallinyarada wax soo baratay oo jaamacadaha ka soo baxay ayay u badan yihiin waxaa la rabaa dadka dhallinyarada ah in qorsho looloo dejiyo hadday noqon lahayd ayadoo loo raacayo muxuu ahay dowladda qorshahaasi ay u marayso muxuu ahay international community-ga iyo bulshada deegaanka soomaaliya weliba iyadan ku yara helitaanka fursadaha shaqa iyo xirfadaha dhallinyarada soomaaliyeed oo ka shaqaysada lahaayeen iyadoona ah magaalada baydhabo toddobaadkan laku qowday dhallinyaro badan oo fadaayeen inuu dalka iskugu tahriibaan sababo la xiriira xaaladahaasi shaqalaanta iyo xaaladaha amni ee dalka ku jara